cudurkan malaariyada ama soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye cudurada wuxuu kamid yahay waa infectionka ah oo dadka u kala gudba macnaha nooc infection kamid ah waaye oo baraside ah waaye waa nooc halisa waxaa gudbiyo kanacada a gudbiso kanacada khaasatan midda lab dhediga ah a gudbiso oo anophiliska loo yaqaano marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeya haba ugu badnaanto wadamadan saxaraha ka hoose la yirahda ama africa ha ahaato marka cudurkan dadka bini aadamka waxaa ugudbisaan sheegay kanaacada a ugudbiso qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday ay waxay ugudbinaysaa qof kaloo fiyo kadibna saasoo cudurkii qofka ku qaadaya markii qofka cudurka uu ku dhaco ama malaariadan ay ku dhacdo stage ama qeybe kala leedahay marka koowaad jirkiisa soo gashay kanaacada ay qaniinto waktigay qaadanaysaa inay gaarto ilaa beerkiisa ay gaaraysaa dhiiggay raacaysa marka beerka barkay gaarto haddana cudurkii mar marka kasii dambayso wuu sii faafaya calaamado wuxuu sii yeelanaya oo kasii xoog badan sidii hore heer haddana marka beerka ay sii gaarto haddana way sii gudbaysaa waxay sii gaaraysaa dhiigga cascas ama r b s ka la yihahdo r b c ka la yihahdo cafwan marka dhiiggaas markay gaarto waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkaayo qarnada faraha badan madax xanuun faraha badan saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiigga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa dhiigga markii ay uu saameeyo cudurka dhiigga naftiisa taa waa burburin kartaa waxay keeni kartaa anemia wax la yirahdo ilmaha aadka u yaryar oo kanaacada marka ku dhacdo calaamada koowaad oo halista geli karta waxay tahay in dhiiggii uu aada u burburo ilmihii dhiiggii uu ka yaraado dhiig yari wax la yaraha ay ku timaado cudurka malaarida hay haddana dhiiggan aada u yaraado xaalida halistaasay ku noqoto qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid ah dadka u jilcsan malaarida waxaa kamid ah caruurta aad ku yaryar oo kale aada u jilcsan yihiin labo dadkan oo saasoo kale haweenka uur kale oo kale ayagana aada ugu jilcsan yihiin inay malaarida ay ku dhacdo waxaa kaloo u jilcsan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya dadka cudurada oo croniga ama muddada dheer oo lala noolyahay qabo saasoo kaleeto ayagana way u jilcsan yihiin africa khaasatan sanadkii lasoo dhaafay xisaabaadka suubiye kaysaska la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan laba boqol oo milyan oo kays marka dhimashadana waxaa loo qiyaasay inay dhameed ilaa afar boqol oo kun oo qofood ka badan inay ku dhinteen cudurkan sababtiisa marka waa cudur halistiisa leh marka sanadkii hore iyo xisaabaadka hadii la fiiriyo sanadkii hore iyo kasii horeeyey labada wax isbedel weyn lagama gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashada uu sababayo marka taasaa waxay keentay in ay dadka ay wacyigelin ay suubiyaan dadka isu yimaadeen sida maanta o kaleeto la yirahdo maalinta malaariyada oo kaleeto inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa marka hadda maalin maanta oo kaleeto waxay yirahdaan waxay u sameeyeen theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunyada laga cirib gooyo waxay ka bilaabanaysaa qofka qofka shaksiga ka bilaabanaysaa marka qof walba inuu qeyb ka qaato sidii cudurkan looga hortegi lahaa ama saasoo kaleeto dadka looga badbaadin lahaa qof kasta mas-uuliyada ka saara gobolka aan ku noolnahay ee hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay webiyadu maraan waxaana la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh markaad isbarbardhig ku samayso tirada bukaanada ku yimaada kuwa qaba cudurka malaariyada iyo xanuunada kale maxaa ku tilmaami lahayd intay u la-eg yahay
malaariyada iyada waxaa jirto xilliya ay aada u fara badan tahay iyo goobe ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale gobolkan maadaama webigan oo bahalkii shabeelle uu maro wuxuu kamid yahay gobolada ugu jilicsan cudurka malaariyadu aadka ugu fara badan yahay oo aada u haayo marka haddana xilligii waxaa lasoo gaaray xilligii oo bahalki roobaadkeed waa lasii galaya labadaas shay isbiirsatay ayaa waxay keenaysaa in uu noqdo gobolkan meelaha ugu cudurada ugu badan oo malaariyada oo dadka laga helo maalinkii waxaan qabanaa dee bukaano fara badan waan ku qaabilnaa clinigeena badanaa waxayna u badan yihin boqol kiiba toddobaatan bukaanadan arkayn waxay la xiriiraan cudurka malaariyada marka taasna waxay kutusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo maalkii uu ugu badan yahay gobolka kutusinaysaa
doctore malaariyada waxaa tiri waxa uu kamid yahay cudurada halista ah ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan malaariyada dabcan way sababi kartaa dhimasho qofkana inuu dhinto way keeni kartaa malaariyada nooc halisaha jirto oo b f la yiraahdo oo qofka ku dhacdo khaasatan madaxna ka saameynayso ilmaha yarariska iyo dadka waaweyn iskusii u saameynaysa marka cudurkan wuu dili karaa haddaanan qofkii wakti kooban hore looga gaarin oo dhakhtarka la geenin oo laga baarin oo dawada ku munaasibana aan la siinin marka khaasatan b f tan iyada waxaa la dhahaa haddii qofka aanan laga daweynin muddo kooban gudaheed qofka waxaa laga yaabaa in xaaladiisa aad usii adkaato ay severe form ay noqoto taas xataa heer gaarsiin oo kooma xataa galo qofka marka kadib haddaana dawadii ku munaasibkan laga gaarin oo aan la siin qofka xataa inuu dhinto dictore soomaalidu maahan dad dhakhaatiirta inta badan tegaya markay isku arkaan xanuunka ama qandho iyaga ayaa isdawaya ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalaya sida qaldan loo isticmaalayo aada iyo aad aada iyo aad khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno maadaama malaariad aada ay u fara badan tahay kiisaska u badan oo arkayna inay malaria tahay dadkii waxay aamineen maadaama qofka haddii uu tago cisbitaal cudurka ugu kowaado laga arkay malaria uu yahay marka waxay aamineen ay iska dhaadhiciyeen haddii qandha ay qabato saasoo kale inuu cudurka yahay marka instead intay u imaan lahayn dhakhtarka waxay sameynayaan qofkii inuu farmashi ugu kowaado yimaado yihahdo cudurkii haya waan aqaana asoon isbaarin uu dawooyinkii isticmaalo dawooyinkii sida saxda haddaana loo isticmaalin waqtiga munaasibka aan loo qaadanin oo miisaanka qofka aanan lagu siinin oo waxyaabahaasna aan la fiirin oo la socodka aanan la soconin taa waxay keenaysaa qofkii inuu dawo ku filan uu qaadan waayo taa dhowr mar haddii dhacdo waxaa imaanaysa marka cudurka inuu adkeysi dawadii uu yeesho hadhow heer uu gaaro qofkii waxay yidhaahdaan antimalaria drug resistant waxa la yihahda ama dawadii inuu cudurka adkeysi u yeesho marka xaaladaas markuu adkeysi u yeeshana waa xaalad halis ah waaye qofkaasoo xaalad adag ku jiro haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin hadda xaalad aad u adag waayo marka taa waxaa looga hortegi karaa in dadka in ay calaamadaha hadday isku arkaan dhakhtarka ay la xiriiraan dhakhtarkana uu hubiyo in waxa haya malaria yihiin kadibna dawada munaasabkeeda uu kusiiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu talagala
ugu dambeyn doctore soomaalidu dabeecada ay leeyihiin qofka malariada marka ay ku dhacayso waxay leeyihiin caloosha ayaa fadhido oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday taa bedelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo malariada wuu ka badbaadayaa ama wuu ka bogsoonayaa iyadoo aanan wax dawaa la isticmaalin qofka haddii uu caloosha dhaqaajiyo suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo dhibaatooyinka malariada ay ku sababi leed
maya aniga uma malayn maayo in caloosha la socodsiiyo inay dawo u noqonayso malaariyada malaaria cudur la yaqaano waaye oo cudur infection ah oo baraside ah oo qofka jirkiisa soo gala markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxa looga saari kale waxay tahay in dawo ku habboon cudurka la dagaalayso soo dilayso qofka in la siiyo dawadaasna si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa ay ka bixi kartaa waxyaalahan kale ay dadka ay sameynayaan oo kaalmaati ahaan qofka xoogaa nafisar uu ka dareemayo xoogaa yar inuu culeysar uu ka degay inuu dareemo waa laga yaabaa laakiin taa macnaheeda maaha qofki inuu cudurkii uu ka baxay marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurkii iska baaro uu dawadii ku habooneedo oo munaasibku eedna uu qaado